بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan meeshan ku duubaynaa muxaadaro ay soo codsadeen walaalaha qaarkood degan ama yacni kasoo jeedo degmada baraawe marka iyaga oo ula jeedo inay u faa'iideeyaan dadka walaalahooda diinka ilaahay subxaanahu watacaala annaguna aan rabno inaan u faa'iideyno wixii aan u faa'iidey karno ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uuna waafajiyo khayrka waxa uu ku jiro khaladka iyo gafafkana ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga ilaaliyo mowduuca muxaadarada insha allahu tacaala ay ku saabsanaan doonto waxa ay tahay zubdatu risaalati alilaahiya ayaa la yidhaahdaa risaalada ilaahay subxaanahu watacaala rususha oo usoo dhiibay ama nebiyaalka oo usoo dhiibay yacnii waxa ugu muhiimsanaay ama aay ka koobnayd nuxurka iyo yacnii faa'iidada iyo ay lahayd risaaladaas iyo waxa ugu muhiimsanoo ugu waaweyn oo risaaladu ay ka hadashay oo ilaahayna uu rusushiisa usoo diray ayay inshaa allahu tacaala kelimadda ku saabsanaan doontaa allah subxaanahu wa tacaalaa makhluuqa ayuu abuuray jinni iyo insi alle subxaanahu wa tacaala uu abuuray wuxuuna u abuuray inay keligiis caabudaan ayuu u abuuray oo waxa uu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insiba ma abuurin ilaa inay aniga ay waxidaan oo ay icaabudaan keligay inay icaabudaan ayaan u abuuray buu yidhi allah subxaanahu wa tacaalaa markuu alla abuuray jinniga iyo insigaba wuxuu haddana tilmaamay insaanka inuunan uga tegin shaqa la-aan isagoo yacnii aan waxba la amrin waxba laga reebin sidaas ilaahay ma uga tegin insaanka bal insaankii waa kallifay waxyaabaha uu ku kallifayna waxa ay u qaybsamaan wax la amray oo inuu la yimaado la amray iyo wax laga reebay oo ha la imaanin la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu ku leeyahay ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu u malaynayaa in laga tegaayo sudan yacnii in looga tegaayo shaqo la-aan isagoon waxba loo dirin mas-uuliyad la-aan in looga tegaayo layska abuuray miyuu u malaynayaa waxaan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mithaal wanaagsan buu alla leeyahay qof bani aadama maanta haddii uu shaqo qabto ee uu guri dhiso muddo dheer gurigaas uu dhisaayey ee uu taago maal fara badan uga baxo haddana inuu iskaga tago isagoon yacni ijaar gelinin isagoon gadanin isagoon asaga degin inuu iska dhiso oo iskaga tago waa waalanyaha baa laleeyahay qofkan marka allah subxaanahu wa tacaalaa xaajo iyo baahi iyo dan ilaahay noo nagama laha naga mana noo qabo laakiinse allah subxaanahu wa tacaala markuuna abuuray maalaa yacni iyo cidlo iyo meel bannaan ilaahay ma nooga tegin subxaanahu wa tacaala markaas ilaahay saa darteed ba wuxuu leeyahay ayaxsabu alinsaanu insaankuma wuxuu u malaynayaa an yutraka sudaa cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhumaa waxa uu yidhi ey hamalan insaanku in shaqala-aan iyo iska soco in looga tegaayo miyuu u malaynayaa mujaahid waxa uu yidhi insaankuma wuxuu u malaynayaa sudan wuxuu ku macneeyey laa yu'maru walaa yunhaa inaan waxba la amraynin waxna laga reebaynin miyuu u malaynayaa insaan looga tegaayo meeshu marka waxay tahay insaanka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sidaas ma uga tegaayo waxbaa la amray waxna waa laga reebay wahaakadaa marka yacnii in badan oo culimadii hore ka midana saas ayayayay ku macneeyeen aayadda oo uu ka mid yahay alimaamu shaaficiyu imaamuna raximahullah sida uu ku macneeyey aayadda insaankii mucadal isagoo ah oo shaqo la-aan ah oo aan waxna la amrin waxna laga reebin sidaas inaan looga tegaynin ayuu sheegay isagoo aayadda marka ka soconayo wuxuu marka haddaba hadday sidaas tahay waxa nala amray waxa uu yahay inaan ogaano waxa nalaga reebayna waxa ay yihiin inaan ogaano waa waxa ay ka kooban tahay risaalada ilaahi subxaanahu wa tacaala oo waxa nala amray waxa ugu weyn waxa nalaga reebay waxa ugu weyn ilaahay hal aayad buu ku sheegayo waxa uu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a allah subxaanahu wa tacaala caabuda cibaadadana cid kale waxa ugu darinina oo ha la wadaajinina oo ilaahay ha u shariig yeelinina aayadda marka allah wuxuu ku soo jamciyey waxa nala amrayna waa tawxiid inaan ilaahay caabudno waxa nalaga reebayna waa shirki adduunka marka risaalada ilaahay subxaana wa tacaala rasusha oo usoo dhiibay macnaha ay xambaarsanayd waxaa weeyaan amarkaas oo alle keliya in la caabudo iyo nahyigaas oo laga dheeraado ilaahay keyrkiis in la caabudo tawxiidku haddaba marka waa xaqa ilaahay uu addoommada ku leeyahay ee uu nagu leeyahay saxiixeynka bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan min xadiidi mucaad radia allahu canhu mucaad ibnu jabal oo nebiga maalin maalmaha ka mida dameer la saaran gadaal kala saaran ayaa waxa uu yidhi nebiga sala allahu caleyh waali wasalam yaa mucaad atadri maa xaqullahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa xaqa alla oo addoommada ku leeyahay wamaa xaqu alcibaadi cala allah iyo xaqa addoommadu ay alle ku leeyihiin yacnii ilaahay xaq waajib ku ah ma jire isaga ayaa ballan qaaday addoommadu hadday waxa hadday sameeyaan xaqa alle hadday gutaan wuxuu u ballan qaaday ayaa jiro nacam marka waxa uu yidhi qultu llaahu warasuuluhu aclam waxaan idhi alle rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a ilaahay addoommada xaqa uu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu nagu leeyahay waxaa weeyaan inaan caabudno isaga cibaadadana ayna cid kale aynan waxba ugu darin haddaba haddii cibaadada oo la gooni yeelo oo ilaahay keliya loo gooni yeelo ay tahay xaqa addoommada lagu leeyahay xaq waxaa ka soo horjeeda dulmi ayaa ka soo horjeedo tawxiidkii marka hadduu xaq alle uu noqday shirkigiina waa dulmi alla subxaanahu watacaala la dulminayo weeyaan sidaa darteed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay shirkigu dulmi inuu yahay oo qaala tacaala allah waxa uu yidhi ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn ayuu yidhi shirkigu waa dulmi weyn maxaa yeeley dulmi waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri maxallihi shay in la dhigo booskiisa boos aan ahayn maxalkiisa shaygii maxalkiisa ama booskiisa meel aan ahayn haddii la dhigo dulmi baa lagu dhacay cibaadayaa iskale allah subxaanahu watacaala cid kale haddii la siiyo oo loo raro dulmi ayaa lagu dhacayaa marka sidoo kale wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun kuwa rumeeyey oo ilaahay rumeeyey iimaankooda aan ku dhex darin oo aan iimaankooda ku dheehin bidulmin dulmi aan ku dheehin iimaankooda kuwa yacnii alla rumeeyey oo aan iimaankooda dulmi ku darin dulmiga marka asxaabtu markay aayaddan maqleen aad bay uga murgeen oo waxay u qaateen dulmigani inuu yahay macsida markaasay waxay yidhaahdeen ayunaa lam yadlim nafsahu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow keennee annaga nagamida oo aan naftiisa dulminin kulligeen nafteenna waa dulminay markaasuu wuxuu yidhi alam tasmacuu qowla alcabdi saalix addoonkii wanaagsanaaye luqmaan wixii uu yidhi oo alla uu ka sheegay miyaydnan maqal ina ashirka la dulmun cadiim marka aayaddan dulmiga ku jirana waa shirkiga qofkii iimaankiisa shirki ku dhex daro wuxuu leeyahay yacni amni iyo nabadgeliyo ma helaayo oo cadaabka alla uu ka nabadgala ma helaayo qofka mu'minkaa dhabtaa waa inuusan iimaankiisa ku darin wax shirki ah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum iimaankooda aan ku dhex darin bidulmin ay bishirkin shirki aan ku darin aayadda waxaa marka waxay ku caddahay aayadda inay jiri karaan dad ilaahay rumaynayo haddana iimaankooda ku dhex qasaayo shirki shirkiyaad ku dhex daraayo kuwaas baa marka nalooga digayaa oo inaan ka fogaanana ay tahay ayb marka nacam saasoo marka allah subxaanahu watacaala aayadda uu ku yidhi rasuulkaana sidaa ku fasiray aan tilmaannay sida bukhaari iyo muslimba ay werinayaan min xadiidi bni mascuud radia allahu canhu ilaahay mudashada ama yacnii inuu mudan yahay xaqaasi sharciga iyo caqliga labadaba waa lagu ogaanayaa oo allah subxaanahu watacaala keligii in la caabudo inuu alla mutaystay sidaasi oo maxaa yeeley allah subxaanahu watacaala isagaa koonkan dhan abuuray oo annagana abuuray isaga ayaa na leh isaga ayaa na maamulo oo dhimashadeenna iyo nolosheenna iyo faqrigeenna iyo hinaheenna kulli ilaahay subxaanahu watacaala baa nagu tasarufo oo na maamulaayo hayri ilaahay hayrkiisna caajiz weeyaanoo waxba ma awoodaan wax alle ka soo haray wax ay awoodaan ma laha sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu watacaala isagoo caddaynaayo aalihada ama waxyaabaha isaga sokadiisa la caabudaayo oo cibaadada lala wadaajinayo in ay caajiziin ay yihiin isagoo muujinayo waxa uu yidhi قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له waxa uu yidhi waxaa ku tiraahdaa udcu aladiina zacamtum min duuni illah u yeerta caabuda barya kuwa aad sheeganaysaan ilaahay sokadiisa inay wax idin tari karaan oo yacnii ilaahay sokadiisa aad cibaadada wax ka siinaysaan laa yamlikuuna mithqaala daratin kuwaasi ma milkiyaan quraansho quraanshada gudguduudane yarta ah wax la eg fi samaawaati walaa fi lardi dhulka iyo cirka wax quraansho la eg kuma laha qof ku leh ma jiro sababtoo ah dhammaanteen waxaan imaanay adduunyada annagoo qaawan waxba aanan haysanin dhulkaani cirkaanna horteenay jireen dhulkaani cirkaan oo jiro aan adduunyada imaanay annaga wax aan ku leenahay marka male saasaan uga tegaynaa sidaasna ayaan uga tegaynaa sidaa darteed marka wamaa lahum fiihimaa min shirkin dhulka iyo cirka iyo waxa ku dhex jirana ilaahay lama wadaagaan oo lama laha shirkad ilaahay kulama aha wamaa lahu minhum min dahiir ilaahayna uma kaalmeeyaan oo wasiirnimo iyo kaalmo ugama baahna aakhira marka la taga miya walaa tanfacu shafaacatu cindahu shafaacadana wax ay anfacaysa male ilaahay agtiisa ilaa liman adina lahu cidoo u idmay ma ahane shafaacana ilaahay bay gacanta ugu jirtaa isaga idinkiis unbaa lagugu shafeeci karaa ama adiga aad ku shafeeci kartaa allah subxaanahu wa tacaala idinkiisa sidaa darteed marka waxaan ogaanaynaa maadaama makhluuqi nebi ha ahaado malag ha ahaado gacantiisa aynan ku jirin yacnii koonkan uunan isagu iska lahayn inuusan shirkad ilaahay kula ahayn ilaahay inuunan wasiir u ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan idmin inuunan shafeeci karin haddii aan saas ogaanay de waxaa weeyaan in la caabudo allah keligiis baa istaahila marka hayrkiisna in la caabudo ma ahan sababto a kuma abuurin iyaga kuma laha mana kugu tasarufaan oo kuma maamulaan aayad kale ilaahay waxa uu yidhi qul idcu aladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa adurri cankum walaa taxwiila kuwa aad ku andacoonaysaan ood caabudaysaan ilaahay sokadiisa waxaad u sheegtaa oo ku tiraahdaa kuwan sidaa u caabudaayo falaa yamlikuuna kashfa adurri cankum walaa taxwiila idinma yacnii dhib idinkama faydi karaan mana idinka wareeji karaan dhib idin haysto idinkama qaadi karaan idinkama yacnii faydi karaan walaa taxwiilan dhib yacnii intay idinka qaadaan cid kale kuma wareeji karaan cid kalena markaa kuma kuma wareejin karaan sidaa buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ayb ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila aayadda marka waxay kusoo degtay sida ibnu cabbaas iyo ay ku macnaynayaan oo ay ku fasirayaan ibnu jariirna uu sheegayo yacnii dad malaa'igta caabudi jiray iyo cusayr caabudi jireen iyo caabudi jireen nebiyullaahi ciisaa marka malaa'igta waa saalixiin nebiyullaahi ciisa iyo cusayr waa nebiyullaahi ciisaana waa nebi cusayrna waa saalix sidaa darteed iyagii baaba waxaa la leeyahay falaa yamlikuuna kashfa durri cankum walaa taxwiilan cibaado marka ma astaahilaan iyaga maaha inaan nuqsaaminayno marka oon hoos u dhigayno laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa keligiis uu leeyahay cid kale in lala siiyaa waa dulmi ayb tafsiir ibni jariir atabari ayaa uu ku sheegayaa marka sida aayadda waxaa alla subxaanahu wa tacaala sidoo kale isagoo cajziga makhluuqa muujinayo waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lah wardadow mithaal ayaa la idin yeelay mahmah tusaale ee fastamicuu lahu dhegaysta ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lahu kuwa aad ilaahay sokadiis caabudaysaan ood baryaysaan lan yakhluquu dubaaban tixsi ma abuurayaan walow ijtamacuu lahu iyagoo dhan bahay isku soo aruuraan hadday doonaan wain yaslubhum adubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu haddii tixsigu oo wax ka dafo kama soo dhacsan karaan dacufa alqaalibu waalmatluub waxaa la caabudaya sanamka ayaa taa ayaa daciif noqday waalmatluubu iyo midka la dalbaayo la raadinayo dubaabka tixsiga labadooda waa dacafo nacam marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qawi ah marka allah keligii in la caabudo yay tahay wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu noo caddeeyey waxaa ilaahay sokadiis la caabudayo ee ambiyada ilaahay ah sida nebiyullaahi ciisa oo kale dhammaantood inay baahi ilaahay u qabaan marka seed isula simaysaa allah subxaanahu watacaala baahida loo qabay iyo axadkii baahida qabay waa dulmi wuxuu alla subxaanahu watacaala yidhi ma lmasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul wa ummuhu sidiiqatun kaanaa ya'kulaani aطacaam cuntaday cuni jireen buu yidhi maryam iyo ciise mar hadday cuntada cuni jireen de ilaahay in lala simaa ma aha ilaahay subxaanahu watacaala in lala ekeeyo ma ahan sidaa darteed haddii nebiyullaahi ciisa iyo maryam sidaa la leeyahay dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahayna waa sidaasoo kale iyaguna ilaahay bay baahi u qabaan marka allaha ay iyaguba baahida u qabaan inaan caabudno allahaas inaan barinno xaqiisa inaan siinno yaa naloo abuurtay annaga ee inaan annaga dhexdeenna addooma isu noqonno nalooma abuurin sidaa darteed buu ilaahay waxa uu yidhi maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa huma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun ayuu yidhi ilaahay ambiyada ilaahay nebiga alle axad ou xugun iyo nebinimo siiyey idin amri maayo malaa'igta an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaban malaa'igta iyo nebiyaalka inaad rabbiyaal ka dhigataan ood caabudaan sidaa idin amri maayaan ambiyada ilaahay saas buu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay haddaba marka dariiqada qur'aanka iyo habka qur'aanka uu ku socdo arrintaa uu ku caddeeyo waxa ay tahay waa sidaan aan soo sheegayno mushrikiinta waxyaabaha waxay ogol yihiin ama ay qirsan yihiin allah subxaanahu watacaala inuu yahay midka iyaga abuuray midka iyaga maamulo inuu alle yahay bay qirsan yihiin mar hadday taa ay qirsan yihiin war arrintan miyaysan daliil u ahayn baa laleeyahay inaa isaga keliya caabudaan aayado badan baana alla uu ku caddeeyey subxaanahu watacaala arrintaas oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi aman yamliku alsamca waalabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru alamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun shan waxyaabood baa la weydiiyey qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi dhulka iyo cirka yaa idinka arsuqo aman yamliku samca waalabsaar maqalka iyo aragga yaa iska leh araggiinna iyo maqalkiinna yaa hadduu doono idinka qaadi karo hadduu doonana idin siin karo oo milkiyo araggiinna iyo maqalkiinna allah subxaanahu watacaala ee waxaan u jeedaa aman yamliku samca waalabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wax nool wax dhintay yaa ka soo saaro waa digaaggii ama dooradii ukuntii bay dhalaysaa waman yukhriju almayita min alxayi wax dhintayna yaa wax nool ka soo saaro waa ukuntii waxaa ka soo baxaya wax nool oo digaaggii baa ka soo baxayo marka ayaa waxa uu yidhi waman yudabiru lamra yaa arrinka maamulo koonka yaa maamulo markaas ilaahay baa ka jawaabo fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allah intaa ilaahay baa yeelo faqul waxaad tidhaahdaa afalaa tattaquun miyaydnan ilaahay ka cabsanaynin marka oo keligiis aydnan caabudaynin fiiri marka sida qur-aanku oo u taqriiriyey ee oo u caddeeyey way badan tahay marka aayadahaas oo kale qur-aanku aaday uga buuxaan xaqa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raalli yahay cibaadadu waa xaq alla subxaanahu watacaala isaga keliya uu isaga raalli noqday cid kaloo khalqigiisa ka midana ounan waxba ka siinin malag walaa nebi midna uunan waxba ka siinin bal ilaahay malaa'igta markuu sheegaya waxa uu yidhi bal cibaadun mukramuun wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada subxaanahu bal cibaadun mukramuun malaa'igtu waa addoomo la karaameeyey wax kale ma aha ilaahye ma aha cibaado ma istaahilaan sidaa darteed qiyaamaha marka la tago nebiyullaahi ciisa waa lasoo istaajinayaa markaasaa waxaa la dhihi doonaa a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah wama adaa ku yidhi dadka aniga iyo hooyaday laba macbuud naga dhigta oo nacaabuda dad badan baa ku dhunsan nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wassalaam markaasuu wuxuu dhihi doonaa qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin wax aanan xaq u lahayn inaan aniga sheego oo aan yacnii iraahdo iima habboona cibaado aniga melihi ma gaarin mana gaari karo taas marka iimaha iima aha sidaas buu dhihi doonaa wahaakadaa ambiyada ilaa malaa'igtuna sidaasoo kale waywma yaxshuruhum jamiican huma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun qaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljinna malaa'igtu sidaas bay dhihi doonaan ilaahu adaa nazahan xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka hufan jinni bay caabudaayeen kuwaan annaganama caabudi jirin wahaakada fii suurati alfurqaan ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waywma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illah fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haa'ulaa'i am hum dallu sabiil qaaluu subxaanaka maa kaana yenbagii lanaa an nattakhida min duunika min wliyaa ilaahu annaga nooma habboona inaan yacnii samaysanno adiga sokadaa awliyo marka annaga nooma habboona raalli kuma aha marka ambiyada ilaahi subxaanahu wa tacaala xaqa ilaahayna maanta waa u jeednaa bani aadamka dhulka joogo waxay isku haystaan nin kastaa xaqaygii baa la iga haystaa buu leeyahay oo xaqaygii xaqaygii xaqaygiiba uu leeyahay xaqii allabuu rabaa marka inuu makhluuq siiyo markaasna uu ku badbaado ilaahay waa naga qiiro badan yahay annaga waa naga qiiro badan yahay raalli kuma ah addoon oo isaga abuuray isaga ou arsuqo isaga ou maamulo oo intaasoo nicmo ah uu siiyey cid kale oo aan intaas u qabannin inuu caabudo raalli kuma noqonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkan marka waxaa weeyaan oo ah tawxiidka in alla mooyaane cid kale aan la caabudin waa waxa risaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala asalka u ah gundhigana u ah weeyaan an nacbud allaha waxdahu laa shariika lahu inaan alla keliya caabudno seen ilaahay u caabudaynaana wa an nacbudahu bimaa sharac waxa uu jideeyey calaa lisaani ambiyaa'ihi oo noogu jideeyey inaan ku caabudno alla keliyaan caabudaynaa habka ay ambiyada noogu sheegeen inaan u caabudnana waa u caabudaynaa waa labada arrin laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah ilaahay keligii caabud dariiqi nebi muxamedna mar oo dariiq adiga jeebkaaga ha kala imaanin risaalada ilaahay allah subxaanahu wa tacaala macaanidaabay xambaarsanayd asal iyo gundhigna iyo nuxurna u ahaa haddaba allah subxaanahu wa tacaala rususha ayuu soo diray si ay dadka u baraan arrintan iyada ah oo waxa uu yidhi wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah waa kaas rususha oo dhan dacwadooda waxay ahayd war ilaahay mooye cid kale ha caabudinina sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuulba ma soo dirin ilaa waxaan u waxyoonaynay macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa aniga mooyaane ee facbuduuni aniga caabuda sidaas buu alle u waxyoonayey wuxuu allah subxaanahu wa tacaala yidhi walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu ataaguut ummad kastaa waxaan dhexdeeda ka bixinay rasuul rasuulkaasoo dadka ugu baaqo an icbudu llaha ay ucbudu llaha alla caabuda wajtanibu taaguut waxa ilaahay sokadiis xadkooda la dhaafiyo ka dheeraada daaquud waxaa la yidhaha wax kasto oo xadkii ou lahaa laga tallaabiyo oo wax uunan gaarin la gaarsiiyo yaa daaquud la yidhaahdaa kaasoon laga dheeraaninna tawxiidku ma ansaxayo lidalika ilaahay waxa uu yidhi laa ikraha fi اddiini qad tabayana arushdu min alghayi faman yakfur biاطaaguuti wayu'min billah ninkii daaquudka ku kufriyo allana rumeeyo marka waxaa weeyaan waxaa layska rabaa alkufru biاطaaguut waliimaanu billahi waxdahu taasaa layska rabaa maxaa yeelay laa ilaaha ila allahu baa waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ka soo haray ayaan cibaadada u diidaynaa maya ayaan dhahaynaa cibaadado maya ayaan leenahay ilahay wixii ka soo haray allah keligiisna waa u sugaynaa marka haddaba marka nebi kastaana wuxuu u yimid in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa ou dadka baro dacwada ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaalana yacni ambiyada ilaahay dadka ay diraanna oy dacwada u diraanna waxay ka duuli jireen meeshaas halkaasay ka bilaabi jireen xadiid saxiixaynka ku sugan min xadiidi mucaad nebigaa diray mucaad ibnu jabal radia allahu canhu yeman buu u diray markaasuu wuxuu yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaabin dad ahlu kitaabaad u tegi doontaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah waxa ugu horeeyood ugu yeertaa ha noqdaan shahaadada inay qiraan macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane anigana risaalada ay ii qiraan sidaa buu leeyahy nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam shahaadateynkiibuu ku bilaabay marka camru bnu cabasa saxaabiga la yidhaahdo sida imaamu muslim fii saxiixihi uu ku soo saaray markuu nebiga u yimid nebigii oo dadkiisii ay ku dhiiradeen oo yacni dadkiisii ay dhibayaan dacwadii ay bilaaw tahay markii uu u yimid ayaa waa tii uu yidhi nebi baan ahay buu nebigu ku yidhi markaasuu dhahay camru bnu cabasa wamaa nebiyun oo nebi muxuu yahay arsalani allah nebigu wuxuu yidhi ilaahay baa isoo diray markaasuu yidhi wabiayi shayin arsalak muxuu ilaahay kula soo diray waxa alla uu kuu soo dhiibay eed noo keentay maxay tahay buu yidhi marka xadiidkan bay ku caddahay nuxurka waxa nebiga loo soo dhiibay muxuu yidhi marka arsalanii bisilati alarxaami wa kasri alawthaani wa an yuwaxad allahu laa yushraku bihi shay-un waxaa alla uu ila soo diray qaraabada in la xiriiriyo asnaamta in la burburiyo awthaan yacnii wathan waxaa la yidhaahdaa sida mujaahid uu ku fasirayo waa ka caamsan yahay sanamka wax kasta oo la caabudaa waa wathan ama suurad ha lahaadeen ama masawir yaynan lahaanin sanamku asaga wuxuu gaar ku yahay wixii suura masawir leh ayuu gaar ku yahay sanamku ayib marka waxa uu yidhi wa an yuwaxad allaahu in alla la waxido ayaa layla soo dira ilaahay in la keli yeelo laa yushraku bihi shay-un waxna aan loogu darin cibaadada marka nuxurka dacwada rasuulka waxay ahayd sala allahu caleyh waali wasalam in alla keliya la caabudo cibaadada aan wax kale loogu darin wixii ummadda ka fogeynaya arrintaasna laga dheeraado wa kasru lawthaan sidaas weeyaan ayb sidaa daraaddeed marka tawxiidkiibuu sheegay iyo shirkiga oo la iska tuuro ambiyada ilaahay iyo rusushu way dadaali jireenoo waxay ku dadaali jireen tawxiidka inay caddeeyaan tawxiidkay ku doodi jireen oo ducadii nebiga waxaa ka mid ahayd marka la seexanaya la akhriyo allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waalja-tu dahrii ilayka ilaa aakhirihi nacam ducadii kale yani waxaan ujeedaa taa ma ahane markuu leeyahay wabika khaasamtu nacam nebigu uu leeyahy wabika khaasamtu ilaahu adaan kuu dooday wabika adiga ayaan khaasamtu adaan kuu dooday marka waxa ay tahay xaqaaga ayaan ku dooday marka ilaahay subxaanahu watacaala ambiyada ilaahay markay doodooda iyo dacwadooda iyo jihaadkooda kulligiis wuxuu ku salaysnaa in ilaahay keliya la caabudo ayb doodaha marka ambiyada ilaahay ay galeenna waa doodo ay tawxiidka ku qarirayaan nabiyullaahi ibraahim doodihiisana aad baa qur-aanka loogu sheegay mar ilaahay suuratulbaqara ayuu ku sheegay alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu lmulk id qaala ibraahimu rabbiya aladii yuxyi wayumiit qaala ana uxyi wa umiit qaala ibraahimu faina allaha ya'tii bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaqrib fabuhita aladii kafar waatii uu yidhi ilaahay qoraxda wuxuu ka keenaa wuxuu ka soo bixiyaa qorax soo baxa bari adiga qorax dhac ka soo bixi buu yidhi qoraxda fabuhita aladii kafar waa wareeray marka ninkii ayb markii horena yani wuxuu yidhi alla waa midka wax nooleeyo wax dilo laba nin buu soo qabtay mid buu dilay midna waa sii daaya waa kaas amba waa nooleeyey buu yidhi nacam maahan yacni inuu su-aashii ka jawaabay ee uu doodii uu keenay nabiyullaahi ibraahim marka xujadii ayuu marka dhinac kale uga keenay sidoo kale doodii nabiyullahi ibraahim suuratu lancaam ilaahay waa kaga warramay waid qaala ibraahimu liabiihi aazara atattakhidu asnaaman aaliha inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalardi waliyakuuna min almuuqiniin falama janna calayhi alleylu ra'aa kowkaban qaala hada rabbii falama afala qaala laa uxibu alaafiliin dadkiisa dad xidigaha iyo feerfeeriyay ahaan jireen markaasuu wuxuu rabaa xidigahanu inaysan wax ta'hiira iyo cibaado inayna istaahilin xidig baa soo baxay markaasuu wuxuu yidhi haadaa rabbii yacni saad adinku sheeganaysaan kana rabbigay ah markuu xidigii dhacay ayuu wuxuu yidhi laa uxibu alaafiliin wax baaba-ayo ilaah ma noqon karaan haddana markaasuu marka bishii baa soo baxday markaasuu yidhi haadaa rabbii lain lam yahdinii rabbii la akuunana min alqawmi adaalliin falama waxaan ujeedaa falama ra'a alqamara baaziqan qaala hada rabbii falama afala markay dhacday oo xidigu uu baaba-ay qaala lain lam yahdinii rabbii la akuunana min alqawmi adaalliin haddii rabbigay uunan ihanuuninin dadka baadiyeysan baan noqonayaa ka mid noqona haddana qoraxdii baa soo baxday markaasuu yidhi haadaa rabbii haadaa akbar tanaaba weyn oo wixii hore ka weyn iyadana waa dhacaysaa maqhribkii marka la gaaro falamaa afalat qaala yaa qawmi inii barii'un mima tushrikuun marka waa dhammaadeen wax dambao cerka laga raadiyaa ma laha oo yacni xidiga iyo wax ku saabsan ah markaasuu wuxuu yidhi aniga haddaba marka waxaa weeyaan inii barii'un mima tushrikuun waxa aad ilaahay la wadaajinaysaan anigu beri baan ka ahay inii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ilaa aakhiri alaayaat doodaabuu dadkiisii la yeeshay mar kale asnaamtiibuu intuu ka jejebiyey kii ugu weynaabuu ka tegey masaartiibuu u saaray ama faaskii markaasuu wuxuu yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun kan ayaa sidaan yeele bal weydiiya haddii yacnii oo ay hadlayaan dadkii waa isku laalaabteen madaxay hoos u foorariyeen laqad calimta maa haaulaa'i yandiquun bay dhaheen waad oga ibraahiimow waa og tahay kuwaan inaynan hadlaynin haddaysa hadlaynin maxay u caabudaysaan marka laqad calimta maa haaulaa'i yandiquun markaasuu yidhi qaala afatacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum war ilaahay sukadii miyaad caabudaysaan waxaan idin anfacaynin oon idin dhibaynin uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illahi afalaa tacqiluun sidaa buu ku yidhi nacam marka waxyaabahaas oo dhan sidoo kale fii suurati shucaraa dood dheer baa dhex martay qur-aanku intaasoo dhan waxyaabaha uu noogu keenayo waxa ay tahay inuuna baro tawxiidka yacni dhinacyo badan inna laga tuso sidaa weeyaan wuxuu alla subxaanahu wa tacaala nebigiisana wuxuuna alla ka dhigay nebiyullaahi ibraahim tawxiidka ama yani yani in ilaahay cibaadada loo keli yeelo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay arrin nebiyullaahi ibraahim ciribtiisa ka haro oo dadkii duriyadiisii ay yacni qabsadaan waid qaala ibraahimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun wuxuu alla ka dhigay kelmaddaasi mid baaqi ah oo ibraahim yacnii duriyadiisii baaqi ku ah nacam ciribtiisa dambe baaqi ku ah lacallahum yarjicuun nebigeennana sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa la faray inuu kaga daydo nabiyullaahi ibraahim huma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa haddaba waxaa haboon qofka marka dhaxalkaa nebi ibraahim laga dhaxlay oo nebigeenna uu raacay ee nebigeenna uu usoo halgamay waa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah qofka macnaheeda inuu fahmo ma ahan inaan leenahay dadka muslimiinta waa gaalo ma ahan inaan leenahay ma taqaanaan waxa ay tahay laakiin waxa ay maadaama waxa jannada lagu galaa ay tahay waxa yacnii qofka uu saciid ku noqdaa ay iyada tahay rususha waxa loo soo diray ay iyada tahay qofka dhiiggiisa waxa uu macsuum ku noqda ay iyada tahay waa inaan fahmno marka shuruudeeda iyo waxa ku dhex jiro laa ilaaha ila allah waana inaan ogaano inay laa ilaha ila allahu shuruud leedahay xasanulbasri iyo keyrkii sida laga warinayo ibnu rajabna kitaabka la yidhaahdo fadlu lkalima laa ilaha ila allahu fadligeeda risaalada ku saabsan uu kaga warramay oona usoo guuriyey aahaarteeda toddoba shardi ayay leedahay shardiga koowaad waa alcilmu bihaa laa ilaaha ila allahu macnaheeda horta in la ogaado jahli baa ka soo horjeedo in laga jaahil yahay laa ilaha ila allahu haddii aad ka jaahil tahay macnaheedaba aadan aqoonin da waxaa weeyaan laa ilaha illa allahudaada ma ansaxayso sababtoo ah laa ilaaha ila allahu markaa leedahay waa inaad macno ka fahamto macnaha aad ka fahmaysaana waa inuu noqdo macnihii saxda ahaa oo alaa lilaahi diin alkhaalis cibaada keliya ilaahay keliya inuu leeyahay macbuud xaq lagu caabudo inuunan jirin allah mooyaane walidaalika ilaahay waxa uu yidhi walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi ashafaaca ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ibnu cabaas waxa uu yidhi ay laa ilaaha ila allah yani shafaacada waxaa milkinayo la siinayaa allah uu siinayayo helaayo yacni qofka xaqa ka marqaati kaco waa laa ilaha ila allahu walxaal hum iyaga oo yaclamuuna garanaayo laa ilaha ila allah jaahil inaad ka tahay ma aha allah wuxuu yidhi faclam anahu laa ilaaha ila allah war ogow laa ilaha ila allah ogow imaamu lbukhaari waxa uu yidhi cilmiguu ka bilaabay qabla alqowli waalcamal intaan wax la dhihin inta aan camal la gudagelin shuruuda laa ilaha illa allah waxaa ka mid a alikhlaas kelmadda inay yacni daacad kaa tahay ikhlaaska maxaa ka soo horjeeda shirki ayaa kasoo horjeeda oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alaa lilaahi ilaahay keliya ayuu u sugnaaday addiinu alkhaalis cibaado khaalis ah mushrikiinta maxay mushrikiin ku noqdeenna ilaahay iyo keyrkiis bay isla caabudi jireen mas'aladan in la fahmo aaday muhiim u tahay yacni mushrikiinta waxa lagu haystay waxay ahayd ilaahay iyo cibaadadii bay alle iyo keyrkiis bay isku darayaan qur-aankaana noo sheegaya taas oo haddii la yidhaha war waxaan asnaamtan maxaad u caabudaysaan bay waxay dhihi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa annagu ma caabudayna asnaamtan laata iyo cuza ilaa inay ilaahay noo dhoweeyaan ma ahani oo laata muxuu ahaa isagu sidiisa hore laata waxa uu ahaa sida tafaasiirta ku sugan nin wanaagsan oo dadka xajka soo aado ayuu wuxuu u samay jiray daangada iyo waxyaabahaasu intuu u biyo ugu qoosho ee uu yacni u jilciyo ayaa marka uu u keeni jiray sawiiqa waxaa la yidhaha kaana yalutu sawiiq sawiiqa ayuu marka u qooshi jiray oo uu markaa ku martisoori jiray dadka xujaa xujaajta oo xajka soo xajinayo markaasaa dadkii marka ay dul fariisteen qabrigiisii ilaa markii dambe ou noqdayba sanam la caabudo walidaalika qubuuraha in lagu fidnoobo nebigaa noo sheegaya sala allahu caleyh waali wasalam xadiid imaam maalik muwadi'iisa oo kusoo saaray saxiixna ah waxaa nebigu sala allahu caleyh waali wasalam uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo haddii qubuurtu aynan noqon karin wax lagu fidnoobayo haddaynan ahayn oo qofka muslimkaa diintiisa oo uga fidnooba haddaynan ahayn qubuurta nebiga ma dhaheen nebigu ma dhihi lahayn ilaahu qabrigayga sanam ha ka dhigin maxaa yeele wuxuu og yahay inay dadku ku fidnoobayaan wad iyo suwaac iyo yaquuth maxay ahaayeenna saxiixulbukhaariga tag waxaad arkaysaa ibnu cabbaas inuu leeyahay dad saari aadam iyo nuux toban qarni baa u dhexaysay dadku xaq bay ku taagnaayeen markii dambe ayaa marka waxaa dhinteen wad iyo suwaac iyo yaquuth dad saalixiinay ahaayeen asmaa oo dad saalixiina magacyadoodu waay markay dhinteen ayaa dadkii waxay yidhaahdeen war aan bal cibaadada si aan u xasuusanno meelihii ay ku cibaadaysan jireen iyo xoogaa taallooyin yaryar aan uga dhisno taallo dhagax la qoray oo ayagii yacni magacyadoodii waxaa lagu dhiga si loogu xasuusto cibaadada aan ugu xasuusanno qoomkii ka dambeeyey markay ogaan waayeen waxa waxaan loo sameeyey falamaa tanasakha alcilmu buu yidhi ibnu cabbaas ogaalkii loo lahaa nimankan wixii waxaan loo taallooyinkaani wixii loo dhisay markii la ogaa ogaalkeedii uu dhammaaday ayaa dadkii dambe waaba caabudeenba waa dadkii nabiyullaahi nuux loo soo diray ee uu ka reebi waayeyba cibaadadaas badankood oo ilaahayna uu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil uu yidhi wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasraa aalihii isku bedeleen ay noqdeen sidaa darteed shirkiga iyo ilaahay xaqiisa oo laga leexiyo oo cid kale loo leexiyo wuxuu ka yimaadaa intiisa badan saalixiinta oo lagu fidnoobo dadka wanwanaagsan ambiyada ilaahay nabiyullaahi ciisa meeqaa ku fidnoodayna maaha inuu nabi ciise fidnada amray ma aha dadka saalixiintu ma amraayaan sidaas laakiin dadka ayaa maskaxdooda ka keensanaya waxaan ayaga walidaalika nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam uu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad xadiid kale wuxuu ahaa sunanka ku jiro laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigayga ha ka dhiganina meel ama goob layskugu yimaado sanadkiiba mar saa ha ka yeelinina buu yidhi ee igu salliya salligiinu meel walbood joogtaan waa isoo gaarayaa buu yidhi marka meel kastood joogta nebiga haddaa ku sallisa waa la gaarsiinayaa nacam haddii ilaahay kuu fududeeyo inaad masjidka nebiga booqatana qabriga nebiga salaan oo aadaab bay leedahay laakiin maalin hiblaayo siyaaradii rasuulkaa jirto lama dhaho walidaalika ilaahay waa ka dhowray rasuulkiisa sala allahu caleyh waalihi wasalama sidaas iyada ah nacam ayb a'imada islaamkana alimaamu nawowi iyo raximahullah markay ka hadlaayaan ziyaarada nebiga yacni salaanta nebiga la salaamayo iyo way diidaan in qabriga caloosha la saarsaaro iyo in la dhunkado iyo waxyaabahaas oo dhan ma ahan buu leeyahay tabaruk sax ah nacam idaaxaad ka fiirinaya majmuuca sharxulmuhadabkana waa ku dhigayaa alimaamu nawowi raximahullah nacam a'imada shaaficiyadana dariiqaasay mareen waayahay haddaba marka ikhlaaska waxaa kasoo horjeedo shardiga labaad weeyaan ikhlaaska waxaa kasoo horjeeda shirki waxaa lagaa rabaa inaa ilaahay keliya caabudid shirkigana iska joojisid oodan waxba ugu darin cid kale mushrikiinta sidoo kale nadarkooda nadarka shardiga ilaahay iyo keyrkiis bay shardi u samay jireen oo maalkooda qaybo ka mida ayay ilaahyada asnaamtay sii jireen qaybna ilaahay fii suurati alancaam ilahay wuxuu leey wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wa hada lishuraka'ina famaa kana lishuraka'ihim falaa yasilu ila allahi wama kana lilahi fahuwa yasilu ilaa shuraka'ihim sa'a maa yaxkumuun waxa ilaahay beeraha uu siiyey iyo xoolaha alla ugu nicmeeyey ayay laba u kala qaybiyeen qaybtan ilaahay baa iskale bay dheheen allah qaybtaanna waxaa iskale bay dheheen ilaahay waxa aan la wadaajina ee asnaamtii baa iskale markaas haddana cadaalad darro ku dareeno beerta haddii ay ka baaba'do dhinacii ay u qoondeeyeen ilaahay hadday ka baaba'do ma uga soo qaadayaan asnaamta xaggeeda wax haddii laakiin qaybtii asnaamta ay ugu talagaleen hadday baaba'do qaybtii ilaahay bay intay wax ka soo qaadaan bay asnaamta ugu soo darayaan marka nadarkoodii iyo xoolahoodii shardigoodii xoolahoodii ayay laba u kala qaybi jireen qaybna ilaahay qaybna yani cibaadatu nadri ayay waxay ka dhigeen ilaahayna waa siiyeen asnaamtiina waa siiyeen mushrikiin marka maxay mushrikiin ku noqdeen waa taas nacam walidaalika haddaad ilaahay caabuddo laa ilaha ila allahu haddaad tidhaahdeed haddana shay cibaado ah ilaahay keyrkii ah u leexiso ood ilaahay keyrkii wax u gowracdo maalan oo markaad wax gowracaysoo kale aad jinni iyo waxaa lamida ah wax u gowracdo sida dadka mingiska iyo booranaha iyo waxyaabahaas tumo oo kale jinnigay u gowracayaan oy dhahayaan caafimaadkaagii jiradaadii waa la arkay caafimaadkaaga keen ha la arko jinnigii baa wax dalbanaya markaasuu leeyahay waxoola saa saa iyo saa la ii keeno waayah waa la adeecayaa marka soo ma garanin wahaakadaa nadarkii oo kale ziyaaratu lqubuur maxaa loogu talagalay in lagu xasuusto aakhiro oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira laakiin annaga dadkeenna maxay u tagaanna maxay sameeyaanna qabriga marka hore uu aadayaba maxaa ziyaaradaas maxaa ugu socotaa shardi inaan kasoo xirta ayuu ku leeyahay shardiga iyo nadarka yaa iskale allah iskale wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhu yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiraa mar haddii nadarka layska hawaabinayo cibaado waayo marka wax layska hawaabiya waa cibaado sida salaadoo kale layskaga hawaabiyo mar hadduu cibaado yahayna ilaahay keyrkii inaad u tukato sida aan loogu ogolayn baan loo ogolayn ilaahay keyrkiina inaad shardi ama nadar ka xirato waxaa ka mid a alistigaatha cibaadada waxaa ka mid a alistigaatha ilaahay marka ay xaalad xun markaa ku jirto oo dhib aad ku jirto in ilaahay aa u qayshato maxaa yale isagaa ku maqlayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aman yujiibu almudara idaa dacaahu qofka dhibaataysan yaa waayo midka ajiibo haddii uu baryo yaa ajiibi karana yaa waxa uu raba siin karo oo maqlaayo oo ajiibi karo wayakshifu suu xumaanta dhibka ka qaadayo wayajcalukum khulafaa'a alardi a ilaahum maca allah ba aayadda loo dambaysiiyey istiqaasadiina waa taa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii beder waa laga tiro badnaa kun ayay gaaladu gaarayeen saddex boqol iyo xoogaa bay ahaayeen xaalad adag baa lagu jiray yay gargaar weydiisteenna allah id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin nacam saasuu yidhi ayb marka taasi iyadu marka waa taasaa taasna nacam oo waxaa weeyaan istiqaasadiina waa taas ama qowluhu tacaala wadakla almadinata calaa xiini gaflat min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wahada min caduwihi faاstagaathahu aladii min shiicatihi faاstagaathahu ninkii muuse ku dadka ahaa muusew gargaar weydiistaa layidhi taas maxay ahaydna waa wuxuu awoodi karo muuse weydiisto war ninkan idilaaya iga dhici buu yidhi de muuse marka inuu ka dhiciyo waa wuu awoodaa taasoo kale istiqaasada aan sheegayna taa ma ahan laakiin waa la abaaraystay oo kale abaar baa dhacday roob la-aan ilaahay unbaa la weydiistaa roobka oo looga gargaar dalbaa wahaakadaa baddii baad ku qariqsantay ilaahay mooye cid kale ma haysin yaa allah inaad tidhaahdo qof aan ku maqlaynin ama aan joogin ama dhintay inaad u qayshataa ma aha bal culammada mufasiriinta faistakaathahu aladii min shiicatihi waxaa weeyaan unsur akhaaka daaliman ow madluuman nebigu markuu leeya walaalkaa u gargaar hadduu gar daran yahay haddii laga gar daran yahay marka ninka walaalkaa haddii la dulmina inaad ka dhiciso diintaaba ku fartee taas waana waana waanaad awoodeysaa nacam ayb laakiin waxaada awoodi karin oo alla keliya awoodaayo ilmo in lagu siiyo roob in la keeno janno inaad gasho oo kale ilaahay unbaa kuu haya taas hidaaye inaad hesho oo kale qalbigaaga lagu abuuro hanuunkii allah unbaa kaa keeni karo subxaanahu wa tacaala marka calaa kullin yacni shay cibaado ah sideedaba wax cibaado ah ilaahay cid aan ahayn haddaad siiso tawxiidkaagii ma ansaxaayo al ikhlaas baa maqan ilaahayna wuxuu leeyahay alaa lilaahi diin alkhaalis waxaa mushkilaha mushrikiintu marka ay dhiida ka gaarto xaalad adag ay joogaan ilaahay keliya uqaysha jireen ilaahyadan waa iloobi jireen dhowr aayadood fiiri waidaa masakum adurru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah haddii badda dhexdeeda dhib ou idin taabto dalla man tadcuuna dadka aad caabuddaan ood barisaan waa idinka dhumaayaan markaas ilaa iyaahu allah mooyaane fiir marka awal waxay caabudi jireen ilaahay iyo kayrkiis kayrkii oo dhammaa waa la ilooba marka mushrikiintu waa iloobi jireen ilaa iyaah allah maane falamaa najaakum ila albari acradtum wa kaana alinsaanu kafuuraa aayad kale ilahay fiiri huwa aladii yusayirukum fi lbaxri fi lbari waalbaxri xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaa'atha riixun caasifun wajaa'ahum اlmowju min kuli makaan duufaanaa kacday hirkii baa meel walba ka yimid wadannuu anahum uxiita bihim waxay yaqiiniyeen in lagu hareere yani mowdka uu soo hareereeyey oo lasoo hareereeyey dacawuu llaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay unbay markaa u qayshanayaan lain anjaytanaa min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin bay dhahayaan haddaad tan ilaahu naga korisid kuwa kugu shukriya ku caabudaan noqonaya wuxuu kale alla subxaanahu watacaala uu yidhi faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin hadday badda fuulaan oo duufaani ay ku kacdo ilaahay keliya unbay baryayaan falamaa najaahum ila albari markuu ilaahay soo badbaadiyana idaa hum yushrikuun ilaahay waxa uu yidhi wamaa yu'minu akharuhum billahi badankood alla ma rumeeyaan ilaa wahum mushrikuun iyagoo mushrikiina unbay rumaynayaan wuxuu sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi waidaa gashiyahum mawjun kadulali haddii uu daboolo hir sida daruuraha oo kale oo kale ah dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay keliya unbay baryayaan intaas oo aayadood iyo kayrkoodba wuxuu alla noogu tilmaamayaa mushrikiintu marka ay xaaladda ku dhanaanaato oo meel daran ay ka gaarto ilaahay keliya inay baryi jireen laakiin annaga dadkeenna waa cagsinayaan waxaas marka uu abaarta marka uu aaranka joogo barwaaqada uu haystana qabri buu aadayaa xoolihiisii buu meeshaa geynayaa nadar baan ka soo xirtay nadarkii baan oofinayaa buu leeyahay nacam marka ay dhibaatada daran ay haysatana yaa fulaan buu leeyahy yaa allah ma dhahayaba nacam xataa markay xaaladda adag ay gaarto marka war ilaahay ha laga cabsado arrintaan ha lagu tadabburo caqlina ha lagu fiiriya yaan lagu fiirinin yacnii keliya uun aabbayaalkeenaan saan ka soo gaarnay ama yaan keliya lagu fiirinin hebelaa yidhi waxaan iyo qoladaasaa waxaas dhahda iyo yaan lagu fiirinin caqligaaga isticmaal qur-aanka akhri ku tadabbur shardiga saddexaad waxaa weeyan alyaqiinu yaqiin yani kii labaad ikhlaas intaanan ka bixin nebigu wuxuu yidhi sal ll ly slam man qaala laa ilaha illa allahu khaalisan min qalbihi khaalisan buu shardi uga dhigay ninkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo qalbigiisa iyadoo ay ka barax la-dahay oo ilaahay keligii un u gooyey qalbigiisa tan shardiga saddexaad alyaqiinu yaqiin yaa la rabaa qofku inuu yaqiinsan yahay shakigaa kasoo horjeedo haddaad ka shakisan tahay cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala shaki uu kaaga jiro waxaa weeyaan yaqiintu ay kaa maqan tahay laa ilaha illa allahdaada ma ansaxayso walidaalika xadiidku wuxuu ku yimid qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo mustayqinan qalbuhu iyadoo qalbigiisa ou yaqiininayaa la yidhi shakigaa meesha lagu saaray xadiid kale wuxuu ahaa muslim oo werinaya laa yalqa ashhadu an laa ilaha illa allah anii rasuulu llah laa yalqa allaha bihimaa cabdun hayru shaakin kelmadan ilaahay shahaadateynka addoon alla kulama kulmo isagoo aan shakisnayn isagoo aan shakisnayn fa yuxjaba can iljanna oo markaa jannada laga xijaabta ma jirto ma yeelaya sidaa ilahi subxana watacaala tan afaraad waxa ay tahay alqabuulu aqbalitaan laa ilaha illa allahu waxay faraysa waa inaa aqbasho haddaad laa ilaha illa allahu tiraahdid marka lagu yidhaha war ilahay heyrkii ha caabudin ilaa saasay ku faraysaay waa diiday laa ilaha illahu maxay ku faraysaa salaad inay waajib kuugu tahay waa inaad aqbasho waajibaadka sharciga inaad dusha u ridato ayb tan kale ee shanaad waxay tahay alinqiyaad hoggaansan in loo hoggaansamo waxaa ka soo horjeeda inqiyaadku waxaa weeyaan waxaa ka soo horjeedo inqiyaadka loo loo hoggaansamo waxaa ka soo horjeedo kibirka oo amarka alle haddaa kasan taagto ama aa ka kibirto tawxiidkaaguma ansaxaayo ibliis muxuu ku gaaloobayna kibir amarka ilaahay inuu uhoggaansamuu diiday inqiyaadku marka waa qalbi iyo yacnii iyo yacnii asale farac buu leeyahay asalkiisa qalbigaaga waa inaad ku gunudo ood ku xirto ilaahay subxaana wa tacaala amarka uu ku siiyey ee aad qur-aanka iyo sunnada ku aragto in aad qaadanayso waajibna uu kugu yahay haddii hadhow aad la imaan weyso waajibkaas iyado ama calaa sabiili lkasali wax lamida gooni waa iyada taas laakiin inqiyaadka qalbiga in la helaa waa qasab walidaalika ibliis markii la yidhi alla markuu malaa'igtii ku yidhi aadam u sujuuda ibliis waa diiday ilaa ibliisa abaa wastakbara ibliis waa diiday amarka alle waa isweyneeyey wa kaana min alkaafiriin gaaladuuna ka mid ahaaday asidqu shardiga lixaad waxaa weyn inay runkaa tahay munaafiqiintii baa ku baxayaan munaafiqiintu laa ilaha illa allah waa yidhaahdaan laakiin been ilaahay baa sheego waxa uu yidhi fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bima kanuu yakdibuun laa ilaha illa allah day been ku sheegayaan aayadaha ka horreeya soo akhri wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin ila aakhiri alaayaat maxaa yeeley laa ilaha illa allahda runka ma aha waa inay runkaa tahay marka xadiidku wuxuu ahaa qof laa ilaha illa allahu ma dhaho sidqan min qalbihi iyadoo qalbigiisu ay runka tahay tan toddobaad waxay tahay almaxabatu kelmadda in la jeclaado laa ilaha illa allah dadkeeda in la jeclaado kelmadda cagsigeedao shirkiga in la naco dadkiisana in laga beri noqdo haddaba haddii shuruudahaas qofka uu haysto oo yacnii adiladaa faraha badanna leh laa ilaha illa allahdiisii waxbay anfacaysaa markaa dee mujarad laa ilaha illah wax keliya afka laga dhaho bis ma aha shuruudahan baa ayay u baahan tahay sida xadiidka aayadaha aan sheegnayba ay tilmaamayaan tawxiidka yacnii waxaa ku xiran qofka mustaqbalkiisa aakhiro sida uu tawxiidka u xaqiijiyo ayay ku xiran tahay oo wuxuu yidhi xadiid jaabir uu warinayo muslim ku sugan nabiga sala allahu aleyh waali wasalam waxaa nin baa u yimid markaasuu yidhi mal muujibataani yaa rasuula allah labada shay ee wax waajibiyaa maxay yihiin markaasuu yidhi man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofkii dhintay isagoon cibaadada ilaahay cid kale wax ugu daraynin jannada ayuu galay waman maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar qofkii dhinto isagoo cibaadada ilaahay cid kale ugu daraayana naartou galay haddaba cibaadada maxaa la yidhahdaa cibaadada waa midaan sheegayno amarka iyo nahyiga wax kastoo alla jecel yahay raalli uu ka yahay weeyaan cibaadadu ayb awaamirta marka alla subxaana wa tacaala uu faraayo ha noqoto mid qalbiga laga cibaado qalbi ah mid afka ah ha noqoto mid oo gacmaha laga sameeyo iyo xubnaha ha noqdaan intaasba marka waa cibaadaad weeyaan dadkuna marka waxyaabaha ka fidneeya cibaadada waxaa ugu badan alguluwu fi saalixiin dadka wan wanaagsan oo lagu guluwi lagu sameeyo lagu xadgudbo oo heer marka cibaadaba la gaarsiiyo xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi cumar radia allahu canhu wuxuu ahaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga ha igu xadgudbinina say nasaaradu ugu xadgudbeen nabiyullaahi ciisa inamaa ana cabdun anugu addoon baan ahay faquuluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu yani ilaahay nebiga lama ogola addoonnimo in laga kor qaado maxaa yeele addoonnimo haddaad ka sara mariso ilaahnimaad geynaysaa lama ogola rasuulnimona inaad ka hoos marisa ma aha maxaa yaele rasuul weeyaan nebiga sala allahu aleyh waali wasalam waxa ugu badan oo risaalada ilaahay ambiyada oo usoo dhiibay ay daaha ka qaaday oo ay caddaysay waxa ay tahay khayr oo dhan inuu ku jiro rususha ilaahay oo la raaco allana uusaa kugu jeclaanayo waa inaad sunnada ku dhaqanto oo ilaahay wuxuu leeyay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah war haddaad tihiin inaad ilaahay jeceshihiin haddaad leedihiin ilaahay baan jecelnahay aniga isoo raaca sidaa ku dheh yuxbibkum allah ilahay waa idin jeclaanaya alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu waa nooga digay alla subxaana wa tacaala inaan nebigiisa khilaafno falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafayaan in ay ku dhacdo fidno ama cadaab xanuun badan inuu asiibo fidnada marka imaam axmed ibnu xambal wuxuu ku macneeyey ridda inay tahay sunnada nebiga saa u diidaysa u diidaysa marka dambe waa ku jeesjeesaysaa haddaad sunnada nebiga iyo warkiisa ku jeesjeestana waa gaalnimo marka dambe marka riddo iyo wax lamida ayay ku gaarsiinaysaa sunnadu dadka hadday iskhilaafaan meesha loo laabto waa sunnada oo ilaahay wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waarasuul kitaabka alle ay sunnada nebiga u celiyaana la yidhi hadday haddaad yacnii doodaan ood wax ku doodaan wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waxaad isku khilaaftaan oo shay a xukunkiisa alla xaggiisu ahaaday allana nebigiisa xukunkiisa usoo dhiibay sidoo kale nebiga sala allahu alayh waali wasalama wuxuu leeyahay inahu man yacsh minkum bacdii gadaashay qofkii noolaado idinka mida fasayara ikhtilaafan kathiiraa ikhtilaaf badan buu arki doonaa maxaa looga baxaa marka facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin sunnada marka maxaa kasoo horjeedo waxaa sunnada nebiga raacitaankiisa qabrigaa laysku weydiinayaa aakhirana waa laysu su-aalayaa wa yowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin ninkii sunnada nebiga camal aan ahayn ku dhaqmo oo camal ka dhigto lagama aqbalaayo man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun ninkii sameeya camal diinteenna korkiisa aan ahayn fahuwa raddun ay marduudun caleyhi isagaa lagu celinayaa muslim baa werinaya min xadiidi caaisha radia allahu canha nacam qofku marka waxaa laga rabaa inuu tawxiidkii ku dadaalo sidaasoo kale inuu ku dadaalo sunnadii nebigana inuu ku dadaalo oo markaa wuxuu ka dhabeeyey qofku hadduu labadaa isku helo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah dabadeed wuxuu ka dheeraanaya oo rasaa-isha ilaahay risaalada alla subxaanahu watacaala ay taabanaysaa qofku inuu ka dabeecad dhigto inuu ka dheeraado macaasida maxaa yeele macaasidu shirki bay ku gaarsiinaysaa in qofku marka uu taa ka fogaado marka haddaad tawxiidkii ku dhaqanto ood sunnadii nebiga laasimto daacada ilaahay iyo cibaadada allana ku dadaasho waa dariiqa lagu liibaano risaaladuna ay ku timid maxaana laga reeba risaalada ay ka fogaadeenna tiri shirkiga shirkiga haddaad ku dhimato wax laga aqbalayo malaha in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ma dhaafayo ilahay shirkiga haddii lagu dhinto walciyaadu billah walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camaluka camalka waa ku buraa oo shirkiga qofka hadduu la yimaado camalkiisu waa burayaa wahaakadaa camalka marka shirki ou dheeho ou dhex galo waa baabi'inayaa shirkigu acmaasha marka waa buriyaayo waa baabi'iyaa waxaa kaloo marka nalooga digaa waa bidcada iyadana bidcada oo sunnada kasoo horjeedo shirkigu tawxiidku kasoo horjeedaa sunnaduna bidcaday kasoo horjeedaa waxaan ujeedaa bidcaduna sunnaday kasoo horjeedaa waa in laga fogaado bidco maxay tahayna waa in diin laga dhigto oo ilaahay lagu caabudo wax nebi maxamed oona alle ku caabudin maxaa yeele xadiid muslim ku sugan baa wuxuu ahaa nebi kastaa waxaa waajib ku ahayd ummaddiisa inuu u sheego khayr kasto waxa khayr ugu jira ayaga inuu u sheego shar kastana uu uga digo marka cibaado aan nebi maxamed iyo asxaabtiisa ayna alle ku caabudin annaga haddaan dhahno allaan ku caabudaynaa waa dariiqoodii baan dhinac kale ka soo marnay xaqna marka taasi qofka ku gaari maayo sidoo kale waa inuu iska ilaaliyo dunuubta kabaa'irta ah macaasidu daacaday kasoo horjeeda iyadana nacam macaasidu naartaa lagu galaa weli walow tawxiidkaaguba ha saxnaado haddaad kabaa'irta ka fogaa weyso macsiday waxay halis u tahay qofku inuu yacnii ay halaajiso naartana ay geliso waxyaabahaas oo dhan marka rasaa-isha isku soo duubduub risaalada ilaahay subxaanahu watacaala rusushiisa usoo dhiibay waxa ay la timid khayr waxa ugu wanaagsan waa tawxiidka waa sunnada nebiga ambiyada oo la raaco waa daacada ilaahay subxaanahu watacaala oo yacnii awaamirta alla subxaanahu watacaala oo la qaato risaalada alla waxay noo diiday oy naga fogeysay wax kastoo dulmi iyo fasaad uu ku jiro ee shirkigu ugu wen yahay bidcadu ay ku xigto macaasida ay saddexayso marka intaanaan kusoo gebagabaynaa kelmadda wabillahi tawfiiq wsala allahu wslama cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam
jazaaka allahu khayra sheekhuna alfaadil sheekh axmed yare insha allah su-aaladii labadaba kelimadood insha allah rabaa inaan ku weydiiyo haddii ilaahay raalli ka noqo insha allah su-aal waxaa jiro dadkeena ma aragtay khaasatan deegaanka baraabe waxay leeyihin macnaha laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah cabdulqaadir shaylila waysu axmed waliyullah marka kabaran zikrigaas qofka hadduu uu wado maanta dhan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah cabdulqaadir shaylila waysu axmed waliyullah risaalada ilaahay waxay la timid tawxiidku waa wax tawqiifi ah tawqiifi waxaa la yidhaha wax ambiyada ilaahay laga soo gaaray laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah intaasuu ku egyahay in lagu daro yacni sheekh cabdulqaadir shaylillah uways axmed wali waliyullah in lagu daro yacnii saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam tawxiidkii kuma aynan darin iyo dadkii ka dambeeyeyba abubakar waliyullah ma aysan ku darin cumar waliyullah ma ku darin wahaakadaa haddii la yidhaha marka awliyada ilaahay waa badan tahay laa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tawxiidkii marka halagu dara halagu mid kasta halagu dara haddii la dhaho waxay noqonaysaa dadku inay yacni ku kala kala gaari waayaanba marka awliyadu ilaahay waa awliye alleh iimaan iyo taqwa weli weli alla lagu noqdaa waxaa weli alla lagu noqdaa in waajibaadka laga soo baxo oo la guto yacni waajibaadka sunankana lagu daro sunnooyinkana lagu daro ayaa weli lagu noqdaa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ee awliyadu calaamad gaaro inay buubto ama inay yacni waxyaabahaas ma laha bal imaamu shaafici waxaa laga wariyey in lagu yidhi saaxiibkaa lays bnu sacad wuxuu leeyahay haddii nin ahlu ahwaa ah yacnii nin hawadiisa iska raaco oon waajib iyo diin aanaan ku dhex aan ku sugnayn haddii uu badda ku socdo kama aqbalaayo yidhi ani waxaas markaasuu imaamu shaafici yidhi ama ina saaxibakum qad qasar saaxiibkiin waaba meel dhowow kasoo qabtay yuu yidhi low ra'aytuhu yatiiru fi lhawaa haddaan arki lahaa yuu yidhi ninaan diinta ku toosnayn oo hawada ku buubaayo maa qabiltu minhu kama aqbaleen buu yidhi marka culummada welinimada miisaanay leedahay miisaankeedu waa maxay awliyaa uraxmaan miisaankooda waa iimaan iyo taqwo waay qofkaan aragno xaaraanta inuu ka dhowrsanaayo waajibaadka gudanayo jamaacada ilaalinaayo yani dadaalayo aan aragno weli ilaahay waayo nacam ma dhibayno iska yani waxaa weeyaan saasaan u ogaanaynaa marka tawxiidkuna boos kuma laha awliyadu nacam laa ilaaha ila allahu waa xaqi alleh muxamedun rasuulullahna de waa axadkii in lagu daydaa ay waajibka ahayd qof kale oo in lagu daydaa maanta ay waajib tahay ma jiro nin kastaa nebigu ku dayanaa marka nebigii waa lagu dhex sheegay sababtoo ah asagii baad ku dayanaysaa tusaale laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana laakiin haddii awliyadii adiga aada mid ka soo qabsato sheekh uways oo kale aad ka soo qabsato mid kalena uu kasoo qabsado sheekh kale mid kalena uu sheekh saddexaad ka soo qabto magaaladiisii joogo ummaddii ma ku midoobi karaan marka waxaas laakiin ummaddan muslimiinta maxay ku midoobi karaan laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah walidaalika duruqdu boqolaal noocay u kala baxeen markay u kala tacasubeen waxyaabahaas marka calaa kullin tawxiidkii nebiga laga dhaxlay laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamedan rasuulullah buu ahaa intaana in wax lagu daraa ma ahan aadaanka lama ziyaadi karo see tawxiidka loo ziyaadinaa marka wabillahi tawfiiq إن شاء الله جزاك الله خير شيخنا الفاضل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم إن شاء الله سؤال كذا waxaa jiro deegaankan baraabe masaajid kasto waxaa ku duugan shiiqa ama waxaa ku duugan qofka soo dhisay masaajidkaas hortiisa marka ma lagu tukan karaa masaajidkaas oo kale insha allah fadal mase awalan qubuurta dhismahooda nebigu waa reebay oo waxa uu yidhi yacni qubuurta inaan la dhisin ayuu amray nebiga sal ll ly slam xadiidkii muslim min xadiidi abilhayaaj cali baa wuxuu ku yidhi alaa abcathuka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sal ly slam wixii nebiga iisoo diray ma kuu diraa adiga anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan ilaa damastuhu qabri dhulka laga kor qaaday inaanan ka tegin ilaa inaan sima ma ahane oo aan dumiyo marka qubuurtu waa meel mawd lagu xasuustaa meel inta la xarxardha la dhiso ama la nuuryadeeya ma aha fiqhigeenna shaaficiga ahna yacni madhabkeennana waxa uu dhigaya waxa ay tahay inaan qubuurta la dhisin ayuu dhigayaa oo yacni kutubta ugu yaroo mukhtasaraadka waxaa ku yaal walaa yubnaa calayhi walaa yubnaa calayhi lama dhiso saasaa noogu taal walaa yujasasu lama nuuradeeyo marka qubuurta in la dhiso nebigiina ma amrin madhabkiina ma ku taallo taa horta waa in laga fogaado midda labaad masaajidda in qubuur la dhex geliyana ma ahan maxaa yidhi nebiga sal ly slam oo loo tukadana waa laa tusalluu ila alqubuur buu yidhi nebiga sal ly slam lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu waxay sameeyeen buu nebigu uu ka digayaa walowlaa daalika caaisha waxay tihi la ubriza qabruhu fiirsa meeshaas yacni haddii nebigu wuxuu ka digay yahuud iyo nasaara allah lacnada buu yidhi sababto ambiyadoodii qubuurtoodii iyo dadkoodii wan wanaagsanaa bay masaajid ka dhigeen ka yeeleen markaasa ay ka dhigteen markaasaa caaisha waxay tidhi haddii aynan arrintaas lacnadaas uu sheegay aynan jiri lahayn nebiga qabrigiisa bannaankaa lasoo dhigi lahaa bimacnaa meesha muslimiinta lagu duugaa lagu duugi lahaa bannaanka iska ayaa ayuu iska ayuu iska ahaan lahaa laakiin nebigu meeshii uu ku dhintaa lagu duugay qolkii caaisho waxaa soo haray marka mas'ale ah hadda nebiga qabrigiisa masaajidka ku dhex jiraa ficilkaas yaa sameeyaan leenaha marka daliil ninka ka dhigto ficilkan yaa sameeyey waa inuu taariikhda dib u raaco asxaabtii rasuulka ma samaynin nebigiina ma nebigu hadalkiisa waaba kaasaa waaba ujeednaaba marka intounan dhimanin afar maalmood ka horuu sidaas yidhi lacana allahu liyhuda wanasaara ittakhaduu qubuura ambiya masaajid xadiidka jundub ibni cabdillaahi ficilkan masaajidka in la soo geliyana saxaabadii ma aynan samaynin xilligii weliid ibni cabdilmelik khulafadii amawiyiinta ayaa sameeyeen oo intay guryihii caa-isha iyo guryihii aswaajta nebiga intay gadeen ayay masaajidka soo dhexgeliyeen kuwaas iyaan marka nimankaasna kudaydana lama dhihin annaga hadalka rasuulka qaataana la yidhi sidaasoo ay tahay weliba waxay sameeyeen qabriga ilaa saddex derbi ayay ku wareejiyeen saddex derbi ayay yacni masaajidka xaggiisa ka xijiyeen oo qofka bixaytu meel qabriga uu ka jiro ama meel rasmi nebiga uu qabrigiisa ku yaal ounan ugu jeedin ounan u arki karin marka ficilkaas waxaan leenahay nebigana mama samaynin bal waa reebay qubuurta in masaajidka lasoo geliyo masaajidda lasoo geliyo haaniyan haddana asxaabtii rasuulka amarkoodii iyo taladoodii laguma samaynin bal xilligii weliid ibn cabdilmelik baa la sameeyey iyaguna annaga hadda yacnii nimankaas boqoradaas unbay ahaayeenoo hadda saxaaba ma saxaabi ma uunan ahayn sidaa darteed marka hadalka nebigaan ku dhegaynaa masaajidda iyo qubuurta in la kala bixiyo waay imaamu shaaficina saasoo dariiqadaasuu maray nacam in masaajiddii iyo qubuurtii la kala saaro oo yacnii dadka weliba wuxuu leeyahy muhaajiriintii ansaartii aan soo gaaray muhaajiriintii aan soo gaaray oo qubuurtooda aynan dhisnayn buu yidhi nacam marka muhaajiriintii qubuurtooda oona aynan dhisnayn baan soo gaaray mana la dhisi jirin xilligiisa sidaa daraaddeed marka qubuurta in masaajidka laga bixiyo weeyaan qiblada iyo xaggeeda hadduu u jeedana in xaggaa loogu jeesta ma ahan oo lagu tukado haddii marka qofka dabcan derbi iyo wax ay ka xigaan oo masaajidka uu ka go-an yahay qabriga oo qabriga uu ka baxsan yahay masaajidka derbiga masaajidka afartiisa derbina ay ka baxsan yihiin qabriga markaa salaadii lagu tukada insha allahu tacaala iyado dhibaato mal insha allah sheekhan alfaadi sidaa misaal ahaan masaajidka maaragtay sheekh aweso sheekh asbarabi masaajidka dhexdiisa qabriga macnaha ma ku yaalo laakiin waxaa ku jira macnaha derbiga gadaashiisa laakiin waxaa waa xagga horta maaragtay meesha lagu tukana meesha imaamka
haddii dhanka imaamka oo u jeedo albaabaduna ay furan yihiin oo kale xaggaas in salaad lagu lagu tukadaa ma aha nacam waa in qubuurahana laga bixiyo masaajida sidaasaan marka leenahay wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi saxbi salam ayb masalada yacni u dambeysay masjidka qibla qabriga hadduu qiblada xaggeeda uu jiro oo imaamkuba uu yacni u dukanayo xagga qabriga asoo usii jeedo ma ahan yacni masaajid taas waa midii la reebay weliba aad u daran waayo nacam mid aad u daran waayo oo way ka daran tahay qabrigu inuunan qiblada xaggeeda jirin sidaa darteed meelahaas oo kale masaajidaas oo kale waa in yacni waxaa weeyaan sunnada nebiga sida ay tahay laga yeelo salaadana masaajidda aan qubuuraha lahayn in lagu tukado saas weeyaan
insha allah sheekuna alfaada jazaaka allahu khayra baraa waxaa jiro dad maaragtay oo bil-aanta ama naagaha maaragtay oo dhiiga siinaya naaga jirjiraan ama naag maaragtay aan maskiin maaragtay oo awlaad raadinoos oo aan helin marka insha allah kuwaasay u tagaaya marka gurbaana loo tumaa dhiigaa la siino marka ka waran insha allah xukunkaas insha allah mismaarka iyo gurbaanku waa camalu shaydaan weeyaan waana wax saxsanna ma aha alimaamu shaafici raximahullah baqdaad waxaan uga soo tegayuu yidhi dad wax takbiir la yidhaahda sameeyey takbiirkuna waxaa weeyaan gurbaan ay garaacaan iyo abyaad gabay zuhdi iyo waxaas ay ka hadlaan iyo markaasuu wuxuu yidhi nimankaas dadkay qur-aanka ka mashquuliyeen buu yidhi nacam oo zandaqa iyo dad yacni aad u diin xun buu ku tilmaamay imaamu shaafici sida yacni taraajimtiis o dhan lagu qoro bayhaqi manaaqibu shaaficiya sida manaaqibu alimaam shaafici iyo sida uu ku qoraayo marka kuwaan gurbaanka tumidiisa horta shaqo islaam ma aha nacam diin alla wax loogu dhowaado ma aha gurbaan midda labaad dhiigga in la siiyo ilaahay dhiigga waa reebay qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ilaa an yakuuna maytatan ow daman masfuuxan buu yidhi neef inta la qale dhiigga loo dhigaayo weelka oo dhiiggaas la cabsiinaayo waxyaabaha xaaraanta oo macluumka oo ku jiraa oo weliba ugu horeeyo ilaa an yakuuna maytatan ow daman masfuuxan waa kan labaad waay nacam soo uma jeed baktiga ayuu ku xigaaba dhiigga la siinaayo daruurana ma noqonayo dhiiggano waxaa la ogsoon yahay awalan daruuradu yacnii caadi ahaan ama yacni cilmi ahaan ama dhakhtarnimo ahaan dhiiggan inuuna waxba daaweynaynaa la ogyahay tan labaad ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisa daawo ugama dhigin wuxuu ka xarimay xadiis nebigaa saas ah sala allahu caleyh waali wasalama sidaa darteed dhiigga dadka in la cabsiyaa waa wax aad u foolxun oo diinka ilaahay ka dheer waxyaabaha nalaga reebay weliba hilibka doofaarka iyo dhiigga dhiiggaa la hormariyey xagga xaaraanta lagu hormariyey marka ilaahay in laga cabsado dadka aan la raacin haweentooda ilmo rabto ilaahay inay bariso rabbi ilaa rabbi ayaa yacni ilmaha haayo inay dariiqa duruqdaas ama waddooyinkaas sharciga u marto rabbi ay u gacano hoorsato ilaahay u tadarrucdo oo rabbi ay ka ay weydiisato ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa bixiyay ilmaha isagaa siinaya intay xaaraan ilaahay ugu dhowaan lahayd ay dhicina karta inay ku dhimato iyadoo waxaas weli wado nacam wabillahi tawfiiq
insha allah sheekhuna alfaadil waxaa jiro kitaab kitaabka mawliidka ay dhahayaan ama kitaabka bazuranji ama kitaabka munaaqibka uu mas'alaha ku jiro marka ma xasuusto kitaabku uu yahay marka wuxuu ka sheekeyna maaragtay adduunkan macnaha waxaa lagu oomay macnaha nuurka nabigeena moxamed sala allahu alay slam
adduunkan nuur nuurka nebiga laga abuuray xadiidna maaha aayadna ma aha marka qofkii yidhaahda daliilah laga rabaa adduunkan ilaahay nebiga uma abuurin bal wuxuu u abuuray wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaqi ilahay in lagu caabudaa loo abuuray adduunkan wax kale ma aha sidaa darteed marka nebiguna waa ka horreeyeyba adduunka yacni dhulkan iyo cirkan iyo aadam iyo aadamaa dadka ugu horreeyey wax la abuuray aadamna ilaaha noo sheegay dhoobaa laga abuuray dhooba nebiga nuurkiisaa laga abuuray nama dhihin ilaahay marka waxa ilaahay uuna yiri aan qabsanno hebelaa yiri aan iska dayno nacam wabilahi tawfiiq insha allah sheekhuna alfaadil ka waran qofka hadduu salaada hadduu soo galo hadduu yidhahdo annabeetu salli farla salaat alcishaa'i ama salaat duxu iyo sidii ramadaanka oo kale markii maaragtay markii la soomay macnaha annabeetu soomu qadi an adaa'i fard salaati macnaha annabeetu sidii soomka oo kale maaragtay ay dadka markay soomayaan marka insha allah dariiqii nebiga uu cibaadaysan jiray ma ahayn cid nebiga kasoo warisay ma jirto inuu saas dhihi jiray salaadaha nebigana sidaan ognahay waxa ugu yar markuu allahu akbar dhaho xadiidkii abu hurayra wuxuu ahaa abuu hureyra inuu nebiga weydiiyey takbiiratulixraamka iyo faatixada inta aadan akrinin waa aamustaa maxaa akhrisaayuu yidhi markaasuu yidhi allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya ducadii ayuu u sheegay ama wajahtu wejhi iyo hadba ti yani sida soo aroortay yani kala duwan haddii nebiga waxa uu hoos salaada dhexdeeda ugu akri jiray haddii lasoo guuriyey oo naloo soo wariyey ma u malaynaya nebigu inuu intuu naweyta usalli yidhi haddana aan aan lasoo guurinin oo asxaabta nebiga aynan kasoo warinin maya salaada nebiga waxa ugu yar waa lasoo wariyey nacam shaygan marka nebigoo intaasoo sano tukanaya hal marna aan laga soo warinin iska daa ha ku cibaadaysanin walaalow marka waxaa weeye salaadda waxaa lagaa rabaa niyadana maxaluha alqalbu maxalkeeda qalbiga waayo qalbigaaga inaad gelisid salaadda aad tukanaysid inay farad tahay nooca ay tahay duhur iyo casri waxa ay tahay markaasna allahu akbar inaad tidhaahdid nacam soonkuna kadalika inaad berri habeen kasta yacni inaad jus habeenka ka mida inaad niyeysato qalbigaaga gelisid berri soon farada inaad soomaysid wabillahi tawfiiq insha allah sheekhuna alfaadil insha allah waxaa waaye hadda waa gabagaba insha allah dadkeena ribarao maxaa maxaa maxaa rabtaa maarata inaa dardaaranka oo na sii lahayd insha allah fadal
kolle dardaaran ilaahay wuxuu dadka hore iyo kuwii dambe ugu dardaarmaan dardaarmaynaa oo ilaahay wuxuu yihi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu llah ilahay inaan ka cabsanno dadku waa la dhimanayaa ilaahay subxaana wa tacaala baa la hor istaagaa qofku marka markuu alla hor istaagana laba su-aala u taal camal kastana labadaas su-aal aa loo keenaa lima wa kayfa waxaan yaa u samay maxaa u samaysay sababka kugu bixiyey oo aa u samaysay maxay tahay hadday tahay lilaah haddana su-aal kalea kuu taal wa kayfa see u samaysay sidii nebiga u samey ku yidhi ma u samaysa ma sameya hadday noqoto sidee nebigan u sameeyey camalkaagii waa la saxaa nacam labadaas hadduu mid kaa maqan yahay ikhlaaska ilaahay dartii hadaada u samaynin amase sunadii nebigaa sunnadii nebiga ayaadan ayaadan raacin ikhlaas waa kaa tahay laakiin nebiga camalkiisa camal aan ahayn ayaad ilaahay ku caabuday waa la qaldaa su-aashaas nacam camalkaas marka inaan taas ilaahay uga cabsano ilaahayn aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan buu ayukum akharu camalan ma la dhihin kiina idinkugu camal wanaagsan inuu imtixaano ilaahay saasoo geerida iyo nolosha u abuuray fudayl bnu ciyaad culammadii salafka ka mid ahaa wuxuu yidhi akhlasuhu wa aswabuhu axsanu camalan waa maxayn camalka kan ugu ikhlaas badan uguna toosnaan badan markaasuu yidhi maa akhlasuhu ma aswabuhu markaasuu yidhi akhlasuhu an yakuuna lilah wa aswabuhuna waa maxay in yani manhajkii iyo dariiqadii nebi maxamed camalka inuu haysto marka waxaan nafteyda u dardaarmayaa walaalahana aan u dardaarmayaa inay ilaahay ka cabsadaan ugana cabsadaan sidii nebi maxamed u faray inay ilaahay uga cabsadaan sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaasaa marka dardaarankayguna uu yahay wabillahi tawfiiq wixii aan gafnayna ilahay inuu naga dhaafaan weydiisanayna wixii aan toosinayna naseexaan kala jeednay ilaahay subxaanahu watacaala inuu annagana nagu anfaco inta dhegaysatana oo ku anfacaan ilaahay ka baryaynaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam